waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga malborn waa maalin isniin oo taariikhdu tahay shan iyo tobankii maarso laba kun iyo kow iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur maxamed ismaaciil wararka maanta aan idinku hayno halkanna waxaa ka mid a isu soo baxyo maanta ka dhacaya waddankan austraaliya oo lagaga soo horjeedo tacadiyada iyo dhibaatooyinka la xidhiidha galmada ee lagula kaco haweenka iyo dadka kala jinsiyadaha duwan xisbiga leybarka oo iyagana lagu eedeeyey tacadiyo ama rabshado la xidhiidha xagga galmada iyo hogaamiye ku-xigoonkooda oo raalli gelin ka bixiyey iyo waddamada yurub qaar ka mida oo si ku meel gaadha u hakiyey duridda tallaalka astrazeneca kadib markii ay soo baxeen arrimo ah in uu sababo dhiig xinjirow iyo dhimasho haddana warkii oo faahfaahsan bannaanbax looga soo horjeedo rabshooyinka ku saabsan tacadiyada galmada iyo dhibaatooyinka kale ee la xidhiidha oo lagula kaco haweenka iyo dadka jinsiyadaha kala duwan ayaa la filayaa inuu maanta ka dhaco waddankan austraaliya bannaanbaxa oo loo bixiyey march for justice oo macnaheedu yahay u bannaanbax cadaalad ayaa la filayaa inay ka qayb galaan in ka badan toban kun oo qof xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa hore u casuumay wafdi ka kooban afar xubnood oo isaga iyo wasiiradiisa haweenka maris pain si gaar ah ula shira laakiin qabanqaabiyaasha bannaanbaxu way diideentaa hal haween oo keliya oo magaceeda la yidhaahdo bridget archer oo ka socota xisbiga liberaalka ah ee xukunka haya ayaa la filayaa inay ka qayb gasho bannaanbaxan hogaamiyaha bannaanbaxa janin henry ayaa sheegtay in saddex haween oo keliya oo lala shiraa aanay waxba tarahaynin waana tan iyada oo arrintaa ka hadlaysa Because one of the issues that we have with uh, sexual assault is that it happens behind closed doors.
sideedaba mid ka mida dhibaatooyinka ka jirta tacadiyada weerarada galmadu waa inay yihiin kuwo ka dhaca albaaba hoosta ka xidhan gadaashooda mid ka mida waxyaalaha aannu rabnaa waa in arrintu noqoto mid daaha furan oo bannaanka u soo baxda sidaa awgeed inaan shir ku galo albaab hoosta ka xidhani ma noqonayso mid wax u taraysa daahfurnaanta arrinta laga rabo dhinaca kalena hogaamiye ku-xigeenka xisbiga leybarka richard marles ayaa eedeymo ah tacadiyada galmada iyo wixii la xidhiidha oo loo soo jeediyey xisbigiisa ku tilmaamay kuwo aad looga naxo eedeymahani waxay ka soo baxeen koox haweena oo ku sheekaysata balbar bulsho oo u gaara iyaga tiradooduna dhan tahay kun iyo saddex boqol oo dhammaantood shaqaalo hore u ahaan jiray xisbiga leybarka mister marles ayaa isaga oo metelaya xisbigiisa raaligelin ka bixiyey eedeymaha isaga oo sheegay in arrintani tahay dhaqan xumo ku wada baahday dhinacyada siyaasadda oo dhan ee gudaha guriga baarlamanka kambaniga daawooyinka ee astrazeneca ayaa sheegay inaan caddayn loo haynin in tallaalkooda covid nteen kordhiyo xinjiraysiga dhiigga tani waxay timi kadib markii waddanka irelan uu ku biiray dhowr waddan oo reer yurub ah oo si taxadar ahaana u joojiyey tallaalka astrazeneca saraakiisha arrimaha tallaalka ee waddanka irelan iyo gobol ka mid ah talyaaniga ayaa si kumeel gaadha u joojiyey tallaalka astrazeneca kadib markii ay soo baxeen warar sheegay in qof macallin ahaa uu dhiigxinjirow iyo uu dhiigxinjirow ugu dhintay talyaaniga waddamada norway denmark iyo iceland ayaa iyaguna wiiggii tegey sidoo kale si kumeel gaadha u hakiyey tallaalka astrazeneca hay-adda yurub u qaabilsan daawooyinka ayaa haddaba sheegtay inaan loo haynin wax caddayn ah in tallaalka astrazeneca sababay dhiig xinjirowga iyo dhimashada sidaana waxaa ku raacay hay-adda caafimaadka ee adduunka ee world health organisation dhegaystayaashii rabaa in ay helaan talo ama taageero ku saabsan weerarada ama tacadiyada galmo iyo dhibaatooyinka la xidhiidha waxay kala xidhiidhi karaan hay-adda respect oo telefoonkoodu yahay hal eid eber eber toddoba saddex toddoba toddoba saddex laba
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali